wasaaradda deegaanka sadarka cimilada reer miyiga galmudug ayaa soo saarta rubixin cusub oo ku saabsan xaaladda deegaanada iyo dadaalada socda lagu ilaalinayo deegaanada maamulka galmudug warbixinta ayaa lagu sheegay in deegaanada galmudug ay wajahayaan dhibaatooyin ay kamid yihiin rajaris baahsan iyo laynta duurjoogta nadaab guur iyo sidoo kale saameynta ka dhalatay isbedelka cimilada taasoo si gaara u saameysa dadka ku nool miyiga iyo sidoo kale xoolodhaqatada agaasimaha guud wasaaradda deegaanka sadarka cimilada reer miyiga galmudug daahir cismaan nuur ayaa sheegay in wasaaradda deegaanka galmudug ay ka digaysa dhibaatooyinka kamid yihiin jarista dhirta iyo laynta duurjoogta kuwaas oo kamid ah ilaha dhaqaale ee deegaanada galmudug waxa uuna sidoo kale ugu baaqay bulshada reer galmudug ka qayb qatan sila ilaali lahay duurjoogta iyo dhirta jaristeeda labadaba agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in maamul galmudug tallaabo sharci ka qaadi doona cidii lagu helo jarista dhirta iyo laynta duurjoogta halkan waxaan ka akhrinaynaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda galmudug wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reemiyiga ee dowladda galmudug iyadoo ka duulaysa ilaalinta deegaanka daryeelka khayraadka dabiiciga ah iyo ka hortagga waxyeellada ba'an ee deegaanka iyo noolaha duurjoogta ah islamarkaana ku salaynaysa sharciga ilaalinta deegaanka galmudug sharci low lomber one labaatan labaatan qodobkiisa sagaaliyo tobnaad iyo qodobka afartan iyo shanaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya wasaaraddu waxa ay soo saartay go'aanadan hoos ku xusan oo lagu mamnuucayo kow jarista dhirta shididda dhuxusha ka ganacsiga dhuxusha si loo xakameeyo xaalufka dhirta iyo saamaynta tooska ah ee ay ku leedahay isbeddelka cimilada labo ugaarsiga sharci darrada ah ee duurjoogta si loo ilaaliyo nuucyada xayawaanka duurjoogta ah ee ku nool guud ahaan deegaanada galmudug loogana hortago dabargoyntooda wasaaraddu waxa ay shacabka soomaaliyeed ganacsatada iyo hay-adaha kala duwan ee ku shaqada leh ugu baaqaysaa in ay si buuxda ugu hoggaansamaan go'aankan fiiro gaara wasaaraddu waxa ay digniin adag u diraysaa cid kasta oo ku kacda falalka lagula xadgudbayo deegaanka iyo durjoogta cid kasta oo jebisa go'aanadan waxaa laga qaadi doonaa tillaabo sharciga waafaqsan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga waxay ku boorinaysaa bulshada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka si loo dhaxalsiiyo jiilasha soo koraya nolol iyo deegaan waara
wasaaradda deegaanka sadarka cimilada galmudug ayaa ka holansi wax looga qabal caqabadaha ay wajahaysa dhirta iyo sidoo kale duurjoogta kamin sagara taasoo qayb ka dalada lagu xoojinayo si loo hortagi lahay caqabadaha ay wajahayaan dhirta iyo sidoo kale duurjoogta ku nool miyiga taasoo qayb ka qaada daalada lagu hortagay in la dabargoyo lana dhameeyo duurjoogta iyo dhirta labadaba